madasha xisbiyada qaran ayaa cambaareeyay hadalkii kasoo yaray gudoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil xaliime yarey ee ahaa inaysan doorashadu ku qabsoomi karin wakhtigii loogu talagalay madasha qaran ayaa ku eedeysay guddiga doorashada qaran in ay ku mulmeen xukuumadda waxayna ugu baaqeen inay iscasilaan arrimahan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil xaliime yarey
inaanu ku milanay in kale waxay u baahnaanaysaa cadayn cadcad in la keeno dadku si waa wax waa u fakari karaan shaki waa geli karaa laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax cadayn ah liiska la soo saaro oo sidaan ugu milanay iyo goortaan ku milanay in oo lasoo cadeeyo ku habboon tahay waana guddi doorashaan nahoo qasab waaye in aan dadku shaki gelaayo shaqo markaa haysidna ama go-aan aa gaaraysa ama aa wax qabanaysidna qofba siduu u rabaa kii siduu u rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay uma aragno inay qalad tahay arrintaas inuu qofka sidaas u arko laakiin annagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo cabina doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaan qaadayna xaaladda dalkeena ka jirta haddana waxaan sheegayna mar kasta ay ku lifaaqneed waa in la helaa sharciga doorashada ugu hor doorasho waa sharci waxaa kaloo ku jirta inaan helno dhaqaale inaan nabadgelyadii la sugo midda ugu weyna waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas aansaan u sheegayna in loo wada qaato ay ahayd sidii aanan ku socono weligeen waaya madasha xisbiyada qaran waxay soo jeedisay inaad iscasishaan sida iyagu sheegeen maadaama aad ku guuldaraysateen doorashada inaad waktigeeda ku qabataan jawaabtaada doorashada waktigeeda inaan ku qabano ma aanaan ku guulgadaraysanin doorashada waa sheegayna waxaan u baahannahay inaan qabano madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen way soo buuxiyeen inta kalena waxaan ugu baahanay inay saas yeelaan ay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen inay nagala shaqeeyaan ay aad baadidoonka sharciga doorashada laakiin waxay idiin soo jeedinayaan deema ah oon dembi ku galnay oo dembi cadna loo keeno annakaa diyaar oo ah inaan iscasilno haddiiba dembiyaal aan galnay iyagu dembi may dhihin iyagu dembi maysan dhihin laakiin waxay dhaheen doorashada waktigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldaraysteen adiguna shalay waad sheegtay inaysan waktigeeda ku dhacayn guddi ahaan waxay idiin soo jeediyeen inaad iscasishaan jawaabtiina annaka waxaan iscasilaynaa haddii aan dambiilo noqono haddaan qaacin wadin noqono haddii shaqadii naloo dira aan qaban weynin naloo dira ma aanaan qaban weynin february aan sheegnay inaan doorashada waktigaas haddii kaas iyo kaas iyo kaas aan helno waxaan iscasilaynaa markii inta sharcigii doorashada farahana loo geliyay asagoo dhammaystiray markii hesii siyaashadeed aan hay ee nala diray ee nala yiri qabka doorashada waxaan ahay organisation aada u dhisan institution dhisan committed ah shaqaale cajiib a lah hufan waayo arag ah shaqadoodana qaban kara ay tahay gudoomiye aan kaa dhexgalo qodobka ah waxaad tidhi haddaan shaqadeeda qabsan weyne waa iscasilinaa shalay adigaa baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedii ku qabanayn marka qodobkaasi miyuusan guuldarro dhinaciina ahayn aan ku qaban lahaa doorashada haddaan haynayn sharciga anagoo hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oon doorashada qaban weyne yes markaas waa laakiin imkaaniyaadkii aan ku qaban lahayn nalama siinin inay nala baadi doonaan madaxdeena aan jecelnahay madaxweynayaasheena hore ee aan jecelnahay waxaa naga ma ahayn inay asheena istaagaan ayna fiirsadaan waa garta hadda maxaa ballanqaadood haysataan inay saamiileydu ka heshiinayso doorashada iyo maxaanku idhahdaa wadiiqada loo marayo inaad miisaaniyadiina helaysaan in shuruucda doorashadu ay soo wada dhammaystirmayaan maxaa ballanqaadood haysataan wallaahi sidii horaan haddana u sheegaynay haddii julaay aan helno heshiis loo dhan yahay haddii julaay aan helno sharciga doorashada qodobadii kasoo baxayo xeer hoosaadkoodii loo baahnaa lasoo dhammaystiraayo doorashada waktigaan sheegnay qabanayna haddii aan heli weyn haddaan sheegaynaa doorashadu ma aha hal maalin ee lasoo baxo ee doorasha waa silsilado isku xiran waa maalin maalin waa saacado saacado saacadba saacaday riixaysaa haddaa haddaan sii sheegay
diiwaangelintan manualka gacanta ah oo qofka maalintuu codeynayo la diiwaangelinayo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo arintaas ma jirtaa idinku bilaad qabsateen bisha maarso ka hor ma dhacaysaad dhahdeen wallaahi waa soo dhaweyneynaa hadduu toddobaad aan ku qaban karno madaxweynaha wuu noo imaanaya wuuna tusinaya waa ku qabanayna diyaaran haddii lagu qaban karo annaka shan sanaan soo baranayna expertid adduunka ugu waaweyn ee doorashada laga jooga ayakaa noo yimid iyo annaka waa isla fadhiisana waa isla dhasheeyey haddii si kasii oo saas oo lagu qaban kari lahay maxaan u dheeraynaynaa annaga oo waktiga ka rabnaa waaba noo fiicanta waa gartay su-aasha ugu dambaysa ma u dhaxaysaan maxaanku idhahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac kitaab jaamica aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay waa u dhaxaynaa ammaanaa naloo dhiibay ammaanadaasna dadkay u dhexaysaa kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala helay waa inaan integritygeena ilaalina waa inaan sharafteena ilaalina ilmeyga ilmahooda inay ka sheekaystaan rabaa doorashada xaqa aheyd oo xalaasha aheyd oo aanaan u kala helin inaan qabano disis waxaa waa shaqada ugu dambeysa u malaynaya haddii ilaahay yiraahdo hadaan wax kale imaanin inaan u qabto waxaan rabaa si gaara inaan dad ilmaha iyo gabdhaha aan wax u baro waxaan rabaa magac iyo muunad inaan ka tago waxaa ilamida guddiga intiisa kale intiisa kaleeta ah ilamida magac iyo muunad inaan ka tagnaan rabnaa sidaan u aragno muxuu ahaay xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaay mucaaradka ahi aan u aragno oo uga tagay taasi waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xaliimo yarey oo u waramaysay haaruun macruuf